iminka qof kasta oo aan u hoggaansamin bandoodan waxaa la ganaaxayaa laba boqol oo geni mar kasta uu qofkaasi sharciga jabiyana waxaa laga qaadi doonaa lacagtaasi oo labanlaaban ilaa ay ka gaadhaysa lix kun iyo afar boqol oo geniga ingiriiska ah dadka qabanqaabiya goobaha la isugu yimaado toban kun oo geni ayaa iyagana la ganaaxi doonaa mar aan u baxay maanta suuqa waa dareemaysaa in magaalada bandoo saaran tahay dad yar ayaa waddooyinka maraya dukaamadana laba ama saddex qof wax ka badani kuma ay jiraan ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson marar badan ayuu ka dhaga adayga inuu bandoo buuxda dalka kusoo rogo siiba bilihii sebtembar iyo oktoobar oo faafista xanuunka wejigiisa labaad ay bilaabantay laakiin aakhirkii waa ay ku khasabtay
haddii aynu oggolaanno in xaaladdu faraha ka baxdo adeegyada caafimaadka sida iminka muuqata taasi baaba un kuma aha kubanaan kun oo qof oo u jiifa xanuunka covid waayo inta ka soo kaban karta ayaa hoos u dhici karta waxaynu gaadhi karnaa meel aanay wasaaradda caafimaadka cidna caawin doonin bukaanka guryahooda ayaa lagu celin doonaa marka loo waayo sariiro la dhigo
nidaamka forlo oo ah qorshe ay dowladdu ku caawinayso ganacsatada iyo shirkadaha ayaa wasiirka maaliyadda ee ingiriisku sheegay inuu sii socon doono ilaa iyo dabayaaqada bisha maaraj rishi sunak ayaa xildhibaanada baarlamanka u sheegay in nidaamkan ay dowladdu ku caawinayso bulshada uu garab u noqon doono xilliga qaboobaha ee adag ee dalka kusoo foolka leh saynis yahanada ayaa iyagu ku dayriyey in xarumaha wax lagu barto ee dugsiyada iyo jaamacaduhu in ay sii furnaadaan aanay wanaagsanayn maadaama oo da-da dhigataa xarumahaasi ay ahaayeen kuwa ugu badan ee xanuunka faafiya
saanis yahanada waxay ula muuqataa da-da dhexe ardada in xanuunka badi ay faafinayso marka inay dugsiyadaasi furnaadaan waxay adkayn doontaa in xanuunka loo xakameeyo sidii la rabay waxaynu eegi doonaa saamaynta arrintaasi ay yeelato bilaha soo socda
dhinaca kale waxaa markii ugu horeysay soo baxaya warar lagu diirsado oo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban iyada oo sagaal iyo toban ka mid ah laba iyo soddonka degmo ee magaalada london ay ka tirsan tahay tirada xanuunku soo ridanayo ay hoos u dhacday duqa magaalada london sadiiq khan ayaa sheegay inay muuqato bilowgii in sii badashadii xanuunku ay isa soo dhimayso